hadda dhinta huban hadda ma labadan bir maalmaha dhimata sideed waayo tirakoobka dhimashada caruur caruur caruur caruur caruur maxay u dhinteen oo oy sababsadeen shuban shuban biyuus shuban biyuus cudur kaleentoo la leeyahay jadeecooyin lagu sheega waa jiraan laakiin shubankaa badan shubankaa badan sababta waxaa loo aaneynaya environmentiga dadka ay ku noolaan aada loo wasaqiyey oo wax allaala wixii wasaqahay oo dhibaatooyin waxaasoo dhan ay ka dhalan lahaayeen lagu dul shubay waxa shubo badanaa waa kolley dawladdu dawladda hoose naftirkeeda shirkadaha hoos tagaan oo shirkadaha ayaa soo qaada qashinka oo si gaara loo siiyey waxaa shubaya boqol kiiba sagaashan waa shirkado wa shirkaduhu intay kasoo qaadaan ay ku dul shubo maalin kastaa la sheegaa laakiin shacabka gobolkii shirkadii gobolkii matelayo oo gobolkii ushaqeynaya ku shubowaayo waxaan kaleento shaksiga markuu wado wax shaksigooda waa la iska celi karaa laakiin wax shirkadooda gobol hoos tegaayo oo shirkadii gobolka hoostaga ka shaqeynaya wax la celi kara ma waa sheegna waa sheegna dadka dhibaatada ka ilaashaadana waa diidan wax soconaa ma anaga ka maamul ahaan gobolka waa tagnay nuuna waa u geynay rikoodada waa siinay wasaaradda caafimaadka warqado kuweyna ayaalaan dhalinyaraan u samaynay oo meel volunteer anaga aan sii shaqeeyaan oo waxaan heli karno daawa ciddi soo dhacda meel saasaa gargaar lagugu sameeyaa riboortkeeda kolley waxaan rajeeyaynaa wasaaradda caafimaadka uu ku dhaco halkaas waa ka heli kartaa wixii waxqabada meeshii ka dhiman yihiin kolley ilaahay weyn baa